dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
cudurka covid sagaal iyo toban waxa uu u muuqdaa inuu sii faafayo oo meelo cusub oo aan horay looga arkin uu gaarayo hase ahaatee aqoonta loo leeyahay weli waa ay kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka shaqeeye ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo daawo iyo tallaal soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu ku faafayo cudurka kiisaska cusub ee la helayo iyo dhimashaduna waa ay sii kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyey tan iyo markii kiiskiisii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xiran inoogu soo duubayaan lambarka gaaban ee laba kun labayo toban ee bilaashka ah iyagoo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira karonaha qaar ka mid a dhegaystayaashaasi ayaan su'aalahooda u gudbinay ee dhakhaatiir meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan haddaba intii ay noo suurta gashay ee jawaabahooda aan helnay ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay caafimaadka bulshada lana shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhexbaxo su'aalaha ay dhegaystayaasha noo soo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey salaamu calaykum raadiyo erga waa ibraahim sheekh cabdullaahi oo jooga gobolka mudug waxaan raadiyo erga xusanaya oo weydiinaya coronavirus qofka baadiyo jooga ama miyiga ha loo yaqaano sida laskaga ilaalin karo oo biyaha waxyaalaha lagu bedeli karo qofkii aanu biyeysan ayaan raadiyo ergo codsanaya in la ii sheego sida mar walba barnaamijka barnaamijyada idaacadda laga sii daayo dadku meelay joogaanba waxay u baahan yihiin inay nadaafadda ku dadaalaan midda shaksiga iyo midda gud intaba gaar ahaan dadka meelaha fogfog jooga oo biyuhu ku yaryihiin waa laga rabaa sidoo kale inay nadaafadda ku dadaalaan oo wixii markaa ay heli karaan ay ku dadaalaan waxaa kaloo laga rabaa inay si ay cudurka faafitaankiisu u yaraado inay taabashada iyo waxaas ay mar walba la sheego ay ilaaliyaan oo aan dadku istaaban wejiga la taaban afkii gacanta la kala ilaaliyo bilxaqiiqiyan marka sida kale laga eego dadka miyiga jooga khatartoodu way ka yartahay dadka magaalada jooga maxaa yeelay dadka magaalooyinka jooga aaday maaragtay dadka isku badan waxaa laga yaabaa hal guri intaasu qof inay ku badan nooshahay laakiin kulanka dadka kalena wuu badan yahay laakiin meelaha miyiga ah oo fogfog waxaad moodaa dadku inay teelteel u nool yihiin taasina waxay saacidaysaa in maaragtay faafitaanka cudurka uusan aada u yaraado laakiin mar walba nadaafadda shaksiga iyo nadaafadda guud waa laga maarmaan inay dadku dadaalaan magacaygu waa nuur axmed maxamed oo jooga magaalada kismaayo waxaan dictoorka su-aalayaa cudurkaasi ma leeyahay wax daawo ah marka lagu arko qofka aan bal waxaan kaloo su-aalayaa haddii qofka lagu arko cunooyinka wax macnaha laga reebayo wax loo ogol yahay miyaa jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cudurkan cudur daawole maahan dawo lagu daweeyo oo u gaaro lagu daaweeyo ma laha qofka xanuunkani ku dhacayna cunno gaaro loogu talagalay ma jirto laakiin waxaa muhiima qofku inuu cunno wanaagsan cunto wanaagsan qaato oo dhelitiran sababtoo ah cudurkani wuxuu u baahan yahay qofka difaaciisa inuu dhiso oo qofka difaaciisa uu hagaajiyo haddii qofku cunno aanu qaadana qofka difaaciisa hoos u dhacaya taasina waxay u nugleynaysaa qofkii in xanuunkii kusii xumaado oo maaragtay qofkii dhibaato kale uu xanuunka usii geysto marka qofku inuu cuno cuni karo inuu wixii cuni karo cunaa inuu cuno waaye oo maaragtay weliba gaar ahaan cunooyinka nafaqada leh inuu aada u isticmaala loo baahan yahay si uu difaaca jirkiisa u dhiso assalaamu calaykum waana salaamayaa raadiyo orga dhammaantiin magaceyda waa nuur cali saalax oo yacni joogo jowhar waxaan weydinaa cudurka adduunyada ka cabaadeysa oo yani corona virus haddii qof ku dhaca macnaha qofka ma dhimanaa macnaha qofkiisa ku dhaca ma dhintaa daawo macnaha loo hortago le macnaha
sidaan marar hore barnaamijyada barnaamijka idaacadda laga sii daaya cudurkaani ma laha daawo cudurkan coronaviruska sidaan hore u sheegna cudur cusub waaye oo bulshada adduunka ku cusub ilaa haddana wax daawo oo cudurkaas lagu daweeya ma laha wax tallaala oo ilaa hadda tallaal looga hortagi karaana ma jiro sidaas daraaddeed dadka wax ugu muhiimsan oo ka hortaga ugu wanaagsan waa dadku inay nadaafadda ku dadaalaan waxyaalaha barnaamijyada idaacadda laga sii daana in ay aada u dhegeystaan inaan maaragtay salaanta la joojiyo qofku afkii wejigii gacanta inuusan taaban qof jirin hadduu la tacaalayo inuu maaragtay isticmaalo maradan afka lagu xirto iyo sanka oo maaska loo yaqaano meelaha dadku ku buuqsan yahay oo dadku ku badan yahayna inaansu qof gelin oo maaragtay gurigiisa ku ekaado waxyaalaha ka hortaga ugu wanaagsan kuwaasaa ka mida laakiin cudurkan wax dawana ma laha wax tallaalana ma laha asalaamu calaykum reeriyo wergo magacaygu waa salabaan maxamuud cumar waxaan joogaa somalilan gaar ahaan tog dheer dhakhtarka waxaan weydiinayaa cudurkan aafada ay u taag laadahay coronavirus ma ku dhici karaa qofka uu mar ku dhaco ee ka buskada mar labaad ma ku dhici karaa su-aasha labaad sidee loo wacyigelin karaa dadka soomaaliyeed maadaamay dad reer miyiga u badan yihiin oo xoolo dhaqato ahaan ilba warbaahin iyo waxba aan dhegaysanin ay reer miyiga u badan yihiin sidee loo wacyigelin karaa wacyigelinta iyo talada ay dhakhaatiirtu bixinayaan ay u qaadan karaa asalaamu calaykum reer yorga aada baa umahadsantay
cudurkani waa cudur adduunyada ku cusub qofka uu ku dhacayna ilaa hadda inuu ku dhici karo iyo inaanu ku dhicin waa su-aal taagan cudurkan wuxuu sameeyaa difaaca wax difaaca inuu sameynayo iyo in kale waa waxyaalaha hadda baaris ku socoto adduunyaduna hadda ay ku howlantahay in la ogaado haddii qofkii cudurkan ku dhacay uu mar labaad ku dhici karo iyo haddii kale wax hadda hore laga ogan karaa maahan mudday qaadanaysaa warbixinaha hordhaca waxay sheegayaan dadka qaar inuu maaragtay lagu arkay waddamada qaarkood dad uu laba jeer ku dhacay cudurkii in la arkay laakiin wax go-aan lagu qaadan kara maahan marka arrintaasi arrin hadda la caddayn kara maahan waxaase la ogyahay qofku inuu cudurkan hadduu ku dhaco uu dhibaato u geysan karo mar labaad inuu ku dhici karana waa wax suurtagalah laakiin caddayn buuxda looma hayo oo qofku difaac inuu ka samaysan karo aan weligiis ku dhacayn iyo in kale sidoo kale lama caddayn karo xagga wacyigelinta dee waa la sheegay qofku wacyigelin badana loo baahan yahay dadka in wacyigelin loo sameeyo gaar ahaan dadka meelaha fogfog jooga waxaa ugu muhiimsan oo lagu gaari karana inta badan waa idaacadaha iyo fariimaha oo maaragtay loo diro idaacadahan ugu sii wanaagsan dadka idaacadaha dhegeystaan barnaamijyadan loogu talagalay wacyigelinta cudurka coronaviruska way dhegeysan karaan wayna ka faa'iideysan karaan barnaamijyo badan wacyigelinana waa laga sii daayaa marka inay kolley bulshadu u dhega nuglaato oo fariimaha ay qaataan waa laga maarmaan intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka koronaha iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay caafimaadka bulshada lana shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinaynaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan u cudurdaaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doonta qaybo kale oo weydiimihiinna ah aan ugu bandhigi doono dhakhaatiirta haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayn inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka coronavirus noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun labayo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan